waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali haddaan musuq maasuq aan ku bilaabo musuq maasuq waa isticmaalka hantida dadweynaha ee shacabkuuda leeyahay ama waxay shacabkuuda leeyahay cashuur lasoo aruuriyo musuq maasuq wuxuu galaa contract hantida privateka ah oo qof dhul dawladdu leedahay ama private lacag jaban lagu siiyo musuq maasuqu waxaa hooy iyo aabbo u ah in dadku waxay wada leeyihiin aan wax sharcia iyadoo aan la marsiin qof walba wuxuu rabo uu wax la sooma utaqaano hawl fududeyn lagu bixiyo marka musuq maasuq waxaa noqon karta shaxaadka sooriyada iyo dhammaan wixii sharciga kasoo horjeedo dhan waa musuq maasuq waa gartay waa usoo noqonaynaa soomaaliya oo hoosta ugu dambeysa ka gashay ama noqotay dalka ugu musuq maasuqa badan adduunka marka horese adugu hadda waxaad degan tahay dalka finland sanadihii u dambeysay baaritaanadan labaad buu ka geli jiray sanadkan saddexaad buu noqday oo macnaheedu yahay dalka saddexaad ee adduunka ugu musuq maasuqa yar saasoo ay tahay dood weyn baa ka taagan oo ay leeyihiin sidee baanu hoos ugu dhacnay ha sidii wadamada yurub ay dowladda finland iyo dowladda new zealand waxay muddadii tobankii sane ugu dambeeyey hogaaminayeen lumber one iyo lumber two meesha tobankii sane ugu dambeeyey ee lumberka meesha ugu dambeysay ay ka gelayeen soomaaliya iyo koonfurta suudan iyo north korea marka markay soo baxday inay finland saddex gashay dowladda finland ee hadda uu hogaamiyo prime ministerka dood badan baa lagu furay waxaa la yidhi dowladdaadu intay jirtay kontraagyo badan oo heshiisye ah oo oo qaab cadaalad aan loo marin baa corruption loo siiyey marka arrintaas hadda wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta oo mataqaanaa qaada wadooyinka canshuuraha wadooyinka iyo dhismaha wadooyinka iyo wuxuu khatar uga soo inuu shaqada ka tago marka waxaa lagu soo eedeeyey in ay con inay consultinga ama lacagaha ay ku bixisay contraadyada inay dad gaara ay siisay marka arrintaasaa keentay le finland in lambar saddex gasho waa markii ugu horreysay marka waxay dhibsanayaan in lambar saddex galaan adduunka inay ka galaan boqol iyo toddobaatan iyo sideedda dowladood ayay dhibsanayaan marka dooda ayaa hadda socota waxaa laga yaabaa wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinka inuu shaqadaba ka tago waa gartay soomaaliya waxay ka gashay lambarka boqol toddobaatan iyo lix oo ah nambarka ugu hooseeya intaasoo dalba arrintan lagu soo baaray ma moodaa soomaaliya hadda in musuq maasuqu uusan sida adduunka looga dhibsadaba ahayn ee uu iska noqday qeyb ka mida dhaqankeenna marka hore soomaaliya waa waddan lix iyo labaatan sannadood dagaal sokeeye ku jirtay waxyaalaha qaarkood waa u waa u qiimeyneynaa oo ah xaaladaha ay ku sugnaayeen liberia libnan wadanka kale dagaalada mali oo kale siraleon oo kale afghanistan oo kale waa u qiimeyneynaa in mataqaana ay soo gasho meelaha tobanka ugu dambeeya ama wadamada burburay ee sida yemen iyo libya ee soomaaliya uma qiimeyneyno inaan lambarka ugu hooseeya noqono oo taas macnaheedu yahay inaa qofka dawladda u shaqeeya soomaaliya mushahaarkiisii waa laga qaato musuq maasuq baa la geliy waa meeshii ugu dambeysay waayo oo ah xafiiska madaxweynaha wiil ka shaqeeya prime ministerka iyo dowladda wiilka askariga ee wadada taagan markaas soomaaliya waxay maraysaa heer fadeexadeed baa la odhan karnaa ilaa m musuq maasuq wadamada dagaalo ka socda oo dhan ilaa soomaaliya way dhaaftay marka soomaaliya waxa weeye waxba laguma aamini karo wey ilaa haddii kaalmo la siiyo la yidhaahdo hadda lacag bay turkiguna siiyaan lacagtaas inta ugu badan waxaa loogu talagala in la siiyo xildhibaanada xildhibaan wuxuu kule todoba bilood lacag maanu qaadan shaqaaladood wuxuu kule todoba bilood lacag maanu qaadan marka heerkaas iyo heer lamida wey ta labaad sanadkan waxay soomaaliya haddana hoos ugu gashaan laleeyahay doorashadii socotay sanadkan ee hadda labada kun lix iyo tobankii ayaa riboor ku qorneed inay inay ahayd doorasho musuq maasuqa ku dhacday waa gartay marka dhibaato intee la eg buu sideeda musuq maasuqu u geystaa dal inuu ama horu maro ama nidaam yeesho ama hore uu u socdo musuq maasuqa qaabka anigu waddanka aan joogay finland ah ama adduunyada markaad sid hay-adda transbalance waxay u qiimeysaa saddex nooc musuq maasuqa gala hay-adaha dowladda musuq maasuqa gala hay-adaha sharciga ah iyo musuq maasuqa gala hay-adaha brivatka ah ama dadku inay canshuurtii keeni waayaan oo ay mataqaanaa hantidoodii meelo kale ku qarsadaan soomaaliya intaba way gashay markaase hadda anaku aan doonin waxa weeye oy soomaaliya rabto hadda inay ka bilowdaba waa ta ah hay-adaha dawladda oo ah from xafiiska madaxweynaha ilaa iyo xildhibaanka waxa ay ku shaqaynayaan oo dhan waa waxa weeye wax la yidhaahdo hawl fududeyn warqadda uu xaq aad u leedahay oo aad doonaysay lagu saxiixo lacag baad diibaysaa waa lagu hawl fududeynaya dhul aad xaq u leedahay oo lagu sharciyeyn lahaa oo xaq aad u leedahay oo wixii dhan soo bixisay waa lagu hawl fududeynaya xil baad doonaysaa inaad jago aad aqoon u leedahay oo aad soo aada codsato waa lagu hawl fududeynaya marka soomaaliya waxay ka mid noqotayba qaabka luqadda dowladnimo ama luqadda dadkaas oo ku wada hadlaan marka intay soomaaliya ay ka socoto waxa la yidhaha ama shaxaadka ama howlfuudeynta waxa weeye waa waa waa waa waa dhibaato ka cillad ku ah qofka muwaadinka inuu kala garan waayo wuxuu xaq uleeyahay iyo waxaanu xaq ulahayn marka arrinta way arrinta soomaaliya looga baahan yahay inay bal wax ka bedelaan dhaqanka nooca ah in la yihahdo howlfuudeynta waa gartay hadda baarlamaankan cusub ee dhowaan talada qabtay waxay sheegeen inay soo magacaabi doonaan guddi ay ku magacaabeen guddiga la dagaalanka musuq maasuqa marka arrintaasi soo bilow fiican ma aha arrintaas waa bulay fiican guddigaasna waxaa rajaynayaa in laga keeni doono qeybaha bulshada uuna noqdo guddi si power sharing ah oo qaabka hadda four point five ka ah iyo qaabka ah dadka aqoonta u leh arrimaha dhaqaalaha ah in qaab kasta in lagu soo xulo guddigaasna la siiyo guddi madax banaan waad la socotaa soomaaliya nabadgelyadeeda khatar ah nabadgelyadoodana laga dhaqaaji marka haddii guddigaa la sameeyo oo guddigaas ay kasoo bilaabaan bal inay la xisaabtamaan marka ugu horeysa deeqaha soomaaliya la siiyo bilaashka kusoo gala iyo dhaqaalaha kasoo xarooda meelaha dhaqaaluhu kasoo xarooda sida dekada iyo muxuu aha eraboodhada iyo cashuuraha dadban iyo cashuuraha beri wax la yihahda iyo marka guddigaasi howlo badan buu qaban lahaa marka ugu liidato shaqaalaha dowladda ayuu mushaharkooda soo saari lahaa oo ilaa hadda dhahaya toban bilood mushaar maanu qaadan iyadoo aan ogtahay in shaqaalaha dowladda ee wadamada norway ay ku kaalmayso dowladda soomaaliya dowladda turkiya ku kaalmayso dowladda imaaraadka ku kaalmayso marka dowladaha lacagta mushaharka shaqaalaha dowladda bixiya marka waxaan la yaabaya xagee lacagtaas aadaa waa gartay tan u dambaysa dabcan waxaa lagu dhawaaqay dhowaan sideedda bisha februaayo oo soo socota in la qaban doono doorashada madaxweynemenimo musharaxiin badan baa ka qeyb galaysa shuruudihii baa loo dejiyey qaarkood waa isdiiwaan geliyeen rajada aad ka qabto in nidaam wanaagsan doorashadu ay ku dhacdo oo wax xalaala ay ka soo baxaan rajo fiican baan ka qabaa hadalkaygu ama fikirka analyskaygu waxa weye haddii rejiimkii hadda waxa weeye golaha baarlamaanka waxaa soo noqday guddoomiyihii golaha baarlamaanka ee hore wuu soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii labaadna wuu soo noqday ama ha noqda guddoomiye ku-xigeenka labaad haddii aan golo salaa la dhisay marka anugu waxaan aaminsanahay afar sanadood baa naga baabaaday haddii madaxweynaha hore uu soo noqdo guddoomiyaha baarlamaanka hadda joogaana uu isagii saaxiibkiis yahay rajadeedu aad bay uxumaanaysa oo fikir ahaan analyse ahaantaan sameeyey khatar baa soo noqonaysa oo ah isqabsigii baarlamaanka iyo murankiibaa soo noqonaya haddii weji cusub la keeno ama nin khibrad ulahaa soomaaliya oo hadda ka hor madaxweyne ka ahaan jiray oo hadda kahor mataqaana og dhibaatada jirta oo wakti badan kasoo noqda hadda kusoo noqonaya ama nin hadda kahor prime minister ahaa oo wax badan og oo waxuu hore ku khaldanaa hadda chance u helin ku saxo wuxuu ku fiicnaana hadda dib usoo celinaya ama nin dhalinyaro ah oo kasoo shaqeeyay hay-adaha civil society-ga ah dadka noocaasaan u baahanay oo oo ka madax banaan afartii sano ee nasisiistay ee hadduu nin kamid ah afartii sano markii siisiistay laba ama saddex ka mid ay soo noqdaan xaaladda soomaaliya rajadeeda in isbedel badan dhacay aniga lama aha waa garta tan u dambaysa ma jiraan dad aad magac dhabi kartid oo aad jeclaan lahayd inay soo baxaan aniga shaksi ahaantayda waxaan jecelahay in shariif sheekh axmed dib loo doorto waxaanan saddex qodob ayaan ku analyse garanayaa ko waa nin fikirkiisa siyaasadeed kasoo bilaabay maxkamadihii islaamka ahayd oo xamar ku xoreeyey dhammaan hogaami kooxeedyadii waddanka haystay isagoo riski qaatay oo junior ah oo dhalinyaro ah sidaas ayuu halganka siyaasadeed kasoo bilaabay kadib wuxa uu yimid inuu noqdo madaxweynaha kumeelgaarka ee soomaaliya wuxuu isbedel ku sameeyey dhammaan saaxiibadiisii lagu xamanayo dhan buu mataqaana iska bedelay golo wasiiro fiican buu soo dhistay laba prime minister buu iska bedelay waa nin lasoo wada shaqeeyey madaxweynaha jubbaland oad ogtahay inay maxkamadii ka watasaraayeen gaas oo kale wuxuu ahaa prime minister buu ahaan jiray shariif sheekh shariif xasan wuxuu ahaa wasiirkiisii marka guddoomiyiisi baarlamaanka ahaa marka ninka hadda cosoble ee hirshabeelle wuxuu kamid ahaa xukuumaddiisii wasiiradu kamid ahaa waa nin mataqaana og villa soomaaliya iyo problemka villa soomaaliya ay leedahay marka anigu waxaan u baahannahay waa nin akhlaaqda yaqaana habka qaabka dowladnimada loo hadlo waa nin xiriir fiican la leh ciidamada ugu badan ee wadanka uganda ee wadanka jooga waa nin xiriir fiican laleh wadamada islaamka sida turkiga imaaraadka iyo qatar marka aniga fikir ahaan waxay la tahay musharaxnimada sheekh sheekh axmed waa mid banaanka taala hadday baarlamaanku doonayaan qof experian leh
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali